habeen wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo hadalsane muqdisho kusoo dhawaada warka habeen qodobada daaca ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo dalka dib ugu soo laabtay kadib safarro uu ku maray dalal ay ka mid yihiin turkiga iyo jabuuti ehelada marxuum cabdulaahi ibraahim oo dalbaday cadaalad wehelidda kiiska wiilkooda oo horyaala maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gargaara finance institute iyo rice microfinancy oo kala sixday heshiis wada shaqeen oo muhiimah cali jeete oo wacad ku maray in deegaanada maamulka hirshabelle ay ka xureen doonaan dagaalamayaasha shabaab taliyaha hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka oo sheegay in shabaabka ay markaasi ay la diriirtay dowladda soomaaliya haatan iyagu ay yihiin kuwa lidib ku ah dowladnimada soomaaliya dadkana ee isku dir ku dhex wado beelaha dhexdooda munaasabadda maalinta qaxootiga adduunka oo ku beegan labaatanka juun oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho iyo askar muqdisho ka geysatay dilal iyo dhaawacyo oo la soo bandhigay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
nimo wanaagsan dhegeystayaal intaad maqsheen waxaa ayeen qodobada warka habeen ee dalsan caawa kuwooda ugu waaweyn warkii oo faahfaahsan haddii aan caawa ku bilaawno wararkeena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safaro shaqo oo ay ku tageen dalal ay ka mid yihiin norway switzerland turkiga iyo jabuuti madaxweynaha ayaa maanta madaxweynaha ayaa magaalada oslo ee dalka norway wuxuu kaga qaybgalay madasha nabadda ee oslo halkaasi uu hadal uu ka jeediyey waxaa sidoo kale madaxweynaha soomaaliya uu kulamo uu la yeeshay boqorka iyo ra-iisul wasaaraha norway sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu switzerland uu kaga qaybgalay shir caalami ah oo looga hadlayo colaadda u dhexeysa ruushka iyo ukrain madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu dambeyntii safarkiisa shaqo wuxuu kusoo gabagabeeyey dalalka turkiga iyo jamhuuriyadda aan walaalahan ee jabuuti isagoo la kulmay madaxda labadaasi dal ehelada marxuum cabdulaahi maxamed ibraahim oo markaasi dalbaday aanidhaahday ayaa dalbaday cadaalad uhelidda kiiska wiilkooda oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee horyaala kulankan uu isugu yimaadeen ehelada marxuum cabdulaahi maxamed ibraahim oo afar iyo labaatankii bishii abriil risaas ay horiyeen askar ka tirsan ciidamada dowladda u geeriyooday islamarkaasina kiiskiisuu horyaalo maxkamadda ciidamada ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ehelada marxuumka ayaa cabasho ka ahaa mid ka mid a xelaalayaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo ay ku eedeeyeen in tiro dhowr jeera uu hor istaagu ku sameeyey dhegeysiga kiiskan oo ay sheegeen inay u xihan yihiin afar askari lana dhammaystiray dhammaan cadeymaha quseeye kiiskan siday hadalka u dhigeen iyagoo madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ka dalbaday cadaalad uhelidda kiiskan horyaala maxkamadda ciidamada ugu horeyntii waxaa kulanka ka hadlay qaar ka mid a odayaashii waxgaradkii ka qaybgalay kulanka dacwada wiilkaygu waxay socotay laba bilood iyo toban casho wax la ii qabtay lama arko xeelaalyaalkii baaray oo ka soo shaqeeyey iyo baarayaashii wixii ay soo qabteen oo dhan wuu baabi'iyey cagtou geliyey wuxuu leeyahay gadaalha loo soo bilaabaa maxkamaddu waay u waxay soo gebagabeeda kiiska saddex iyo tobankii bishaan shan iyo tobankiina waxaa loo ballansanay in la dhegeysto galdacwadeedka laga diyaariye nimankaas wiilkayga dilay waxaan leeyahay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha labada gole baarlamaanka gudoomiyaha guddoomiyaha maxkamadda kulligood in alla iyo intii cadaalad iyo qaban karta buu la kameey buu la kamay ninka la yidhaahdo wiilkaygou ku taagan yahay kiiskii labada bilood laga shaqayhayo baabi'inaa asaguiyou baaba'shay hadeer iyo kow hala soo bilaabo uu leeyahay aadna meesha nidaam war meesha waxaan aadna nidaam nidaam hana kala guro nidaam sugayaalaan nahay cadaaladaan sugaynaa laakiin ma aha noocaan oo kale noocaanoo kale ma ahan noocaanoo kale ma ahan in dukumentigiii oo dhammaystiran oo galdacwadeedku mudaysan yahay oo nin xeerlinta ka tirsan oo soo istaago oo uu yidhahdo waan laalay war xaggee lagu arkay war ma xoolaan nahay ma waana xagaro karin dad magaalo joogaan nahay waxbaan akrinaa waxbaan qornaa nidaamkasta noocaasa u taagnay laakiin maanta maxaa yimid inuu indhaha indhaha dadka muxuasha ka sarcaadiyo u yidhahdo maya ma dhicayso ma dhici doonto yaanan ku noolaan sida xoolihii hanala kala guro nidaamku hana kala guro madaxweynaan la hadlaynaa ra-iisul wasaarahan la hadlaynaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamo sidaan la hadlayn shuutu sidaan sax ma aha sidaan sax ma aha sidaan sax ma aha nidaamkaan sugaynaa reactionaan ka rabnaa eh, cadaalada waxaan rabnaa war degdeg ah oo nidaamka ogolaanaya waxaan rabnaa in sidaan u sugaynay cadaaladii usoo baxdo ma rabna inaan dad xaq isku tumanno mana kaga baran haddaana u taagnay keliya waxaan sugnaa aan u taagana waxay tahay nidaamkii la soo guray oo intaa sugaynay oo soo dhamaa dhammaystirmay inuu saa ka baartaan gelinayna maxaa nahay annaga ma wana hadda wax garan u jirin ma waan dad- ummad- ummadda islaamka haddan wax- wax gartaa ku jirin yaysan nagu suur nagu dayin in sidii dadka xoolay u noolaadaan een, sharcigii loo dhaarshay oo markii horena milatari ahaan loogu dhaarshay markii dambena loogu dhaariyay inuu xeerayo noqdo cadaalad sameeyo ayuu ku xadgudbayaa waxaanu dacwo ka nahay ninkaas sida sida ugu dhaqsi sida ugu dhaqsiyaha badan inuu la waafajiyo een, xaaladda uu mudan yahay ama uu mutaystay waxaa weeye een, mar haddii aanu shacab nahay oo aan dhawaaqayno waxaan xaq u leenahay inaannu helno xaqa aan leenahay ninkaa marxuumka ah oo kibirka loo dilay oo kibirwaaka loo dilay waxaan rabnaa in cadaaladda la waafajiyo weeye waa waa cadaalad daro waa jawrfal waa waxa weeye waa dowlad sharaf la-aan dowladda lagu ciyaarayo iyo dadweynaha dowladda iyo dadweynahaba sharaf dhacay ku tahay qaab daray ku tahay waxaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa oo aanu u sheegaynaa laamaha ammaanka iyo maxkamadaha iyo hay-adaha waxaanu codsanaynaa gaar ahaan ninka la yidhaha shuute shuute shuute waxa weeye haddee ma aqaan ma aqaan xagguu ku maqan yahay arrintan inuu arkaa la rabaa inuu arko ayaa loo baahan yahay inuu arko oo uu cadaalad ka shaqeeyo nin la yaqaanoo mablaqa waaye nin la yaqaanoo mablaqa waaye waxaa la rabaa inuu arko hay-adahay qusaydo madaxweynahay qusaydaa cadaalad la-aanaanu tabanaynaa ilaah mahadda leh waxaanu tabanaynaa ee, qaabdaro iyo qaabdaro iyo haddii laba ku roon yahay in ilaah mahadda leh waxaan meesha ku jirin la gelinayo waxaan meesha ku jirin oo qaabdaro ah oo ilaah mahadda leh musuq maasuqa oo eexaysiya in la gelinayo ayaa noo muuqata gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray war-saxaafadeed oo ay ehelada marxuum cabdulaahi maxamed ibraahim ay ku dalbanayaan inay helaan cadaalad Ee, waxaan ka cabanaynaa annagoo ah ilada marxuumka ee, cabdulaahi maxamed ibraahim kaasoo si bareer ah u dileen eedeysanayaasha kale ah magacyadooda xasan cabdulaahi samatar xasan laari ee, maxamed khaliif xasan mahdi colaad xiirey iyo nuur daahir xirsi xaashi Ee, eedeysanayaashaas ee, kor ku xusan waxay ku xiran yihiin wasaaradda gaashaandhigga qaybta hangashta loo yaqaano waxaan halkaan kusoo gudbinaynaa cabashada lidka ku ah xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida Ee, galka lambarkiisu yahay gaba laba boqol labaatan iyo kow kaas oo oo ka furan maxkamadda ciidamada qalabka sida Ee, galkaas oo dhibano ka yahay marxuum cabdulaahi maxamed ibraahim kaas oo si bareer ay u dileen eedeysanayaasha sare ku xusnaa magacyadooda Ee, wuxuuna ku jiray frinjeer muddo laba iyo toban beri ah kadib waa la aasay markii ay soo amartay xafiiska xeeraalyaha maadaama ay ka imaatay warqad ka imaatay oo xafiiska xeeraalyaha ayaa lagu aasay amarka ka imaaday galka maxkamadda uu ka furan yahay qalabka maxkamadda qalabka sida waxaana dhowr jeer is-horstaag ku sameeyey xeeraalyaha buulgamey asagoo aan ku qorneen wax shaqana ku lahayn lana safna lana safan dadkii dilka geystay wuxuuna dhowr jeer dalbaday in la baabi'iyo baarista hay-adaha baarista soo sameeyey asagoona ku amray in hadda iyo kow lasoo bilaabo kiiskan cabduqaadir cismaanil warbaahinta dalsan fogeysiis farxad geesta kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino ee, hay-adda gargaara ayaa markaasi maanta heshiis muhiim ah la gashay ee, markaa ee, hay-ad kale kadib munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho jula shaakir ayaa ka waramaya
waa heshiis ay kala saxiixdeen gargaara finance institution iyo rasmigra finance institution heshiiskaas oo dhigaya in gargaara ay deyn siin karto rasmigra finance institution kadib markii ay kasoo gudubtay daraasaad lagu sameeyey inay u qalanto maalgelintaas mahadgelintaas qayb ka mid a waxay ka imaaneysaa k f w iyo world bank waxaana loogu talagalay in la siiyo dadka danta yar ee ganacsatada ee lacagta soo celin kara sida beeraha kalluunka tamarta iyo xoolaha waxayna rice microfinance institution noqotay hay-addii labaad ee microfinance ee gargaara u ogolaato in lacag siiso ugu horeyn madaxa fulinta ee gargaara suleymaan cabdi ducaale ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiiskan ay kala seexdeen gargaara iyo sidoo kale ras iyo waxyaabaha ay ku muteysatay ras microfinance institution waxaa farxad weyn noo ah annakoo ah gargaara eh, finance institution inaannu heshiis la saxeexanay ras microfinance institution Eh, heshiiskaas wuxuu dhigayaa inaannu siin karno dayn eh, eh, microfinance-ka ama ras oo soo ka soo gudubtay eh, due diligence fara badan oo lagu sameeyey oo daraasaad lagu sameeyey farxad noo tahay inay soo gudubtay oo u qalantay inay hesho maalgelintaas inay hesho maalgelintaas Eh, maalgelintaas oo eh, qaybna ka imanayso world banka oo aan mas-uul ka nahay qaybna ka imanayso k f w oo bankiga jarmanka ee horumarinta Een, waxaa loogu talagalay in la siiyo dadka danyarta ah ee ganacsatada ah ee lacagta soo celin karaya ee doonaya noloshooda inay abuuraan intii ay maaragtay waxbaryi lahaayeen shaqaysanaya waxaa loogu talagalay inta badan in dumarka la siiyo Ee, dadkaasoo ama ha ku jireen een, een, waxyaabaha ganacsatada maaragtay dalaga ka soo baxa xoolaha iyo ee, beeraha iyo kalluunka iyo haddana qeybo ka midoo xitaa la gelin karo wixii waxbarashada iyo ku saabsan ee, caafimaadka ee, iyo xitaa warshadeynta dalka Ee, aad baan ugu faraxsannahay ras inay ee, ka soo gudubtay imtixaan dheer oo la mariyey oo la eegay awooddeeda iyo kartideeda iyo shaqaalaha meesha jooga aqoontooda iyo waxa ay qabatay ilaa iyo hadda marka la eego intaba aan ku ammaanayno ee, waxay noqotay hay-addii labaad ee microfinance ah ee aanu lacag u ogolaanay Ee, waxaa kaloo jira gargaara inay toddoba banki wax siiso Een, had yartana ilaa afar ama afar eh, microfinance oo kalena ay diyaar yihiin eh, inay marayaan hadda proseska ay hadda martay ras oo lagu hubinayo bal inay u qalmaan in wax la siiyay in kale dhankiisa maamulaha guud ee ras microfinance institution maxamed warsame maxamed ayaa sheegay muhiimadda uu leeyahay heshiiskan iyo waxyaabaha ay ku qabanayaan waxaan ku faraxsannahay maanta inaan heshiis la sixanay anagoo ah ras microfinancy een, gargaara een, heshiiskaas oo oo dhigaya een, inay ras fuliso een, gaarto lambar badan oo dadkii ay ras la shaqayn jirtay oo ah dadka ugu badan ee bulshada soomaaliyeed ee leh small businesska ama ganacsatada yar oo ah dumarkii dhalinyarada Ee, muddo badan oo aan soo soconay oo aan kasoo wada shaqeynanay inuu heshiiska miro dhal noqdo shuruudo badan oo aan kasoo gudubnay maanta waxaan ku faraxsannahay inaan heshiiska saxino raas ahaan waxaan rajeynaynaa ama ku aan naga go-an inaan sida uu yahay aan uga mar dhalino natiijo rasmi ka keenno in aan u fududeyno ee, dadka soomaaliyeed ee ganacsatada yaryar leh iyo macaamiishayadaba inay helaan deymo fudud shuruudo fudud taasoo aan aan rajeynayno inay magaranaysaa wax badan ka bedeleyso dhaqaalaha wadanka ganacsatada yaryar iyo hadafyadii mashruucanba Ee, raas ahaan een, farxad bay noo tahay mar labaad inaan gargaaro heshiiskan la sixaano waxaan sidoo kale ku faraxsanay inaan nahay microfinancigii labaad ee heshiiskan gala Ee, waxaan rajeynayaa inuu miro dhalo cabdisalaam julasha kar warbaahinta dalsan muqdisho
warka habeenaad caawa kala socoteen raadiyaha dalsan waa naginta nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaha tale la hel